Xanuunka kansarka waa mid ka mid ah xanuunada dilaaga ah ee ay la nool yihiin bulshooyinka caalamka, kaas oo si weyn u saameeya qofka uu ku dhaco. Xanuunkani waa mid halis ah, kaas oo meelo kala duwan ka weerara ama kaga dhaca bini'aadamka, oo ay ka mid yihiin caloosha, dhuunta, maskaxda, dhiigga, maqaarka, iyo meelo kale oo muhiim ah, isla markaana aan halkan lagu soo koobi karin. Xanuunka kansarka ayaa laga qaadaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin cuntada, balwadda, iyo kuwo kale. Haddaba, Dr. Abuukar Xasan, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa nooga warbixiyay halista xanuunka kansarka iyo waxyaabaha keena, waxa uuna bulshada uga digay khatarta xanuunkaasi leeyahay.
Horta waxyaabaha amaanka dooriya aad ay u badan tahay. Markaan dheheynay risk factoriska waxaan ku darnay ii sheeg smoking-ka, alcohol-ka aan ku darnay waxyaabaha keeno ay ka mid tahay oo risk factor u ah kansarka. Marka waxaa waaye qayb ay ka yihiin ayaga inay keenaan, qayb weyn ay ka yihiin. Caadiyan horta waxyaabo fara badan aa sababaan kansarka oo cunaha ku dhaco sida smoking oo kale qayb weyn uu ka yahay. Waxaa kale oo ka mid ah dadka alcohol-ka cabaan oo kale qayb kale ay ka tahay. Waxaa ka mid ah annaga waxaa ugu badan hadda Soomaalideena waxaa la dhahaa oo heartburn la dhahayo ama laabjaax aad ugu badan. Laabjaaxaas waxaa waaye markuu cabaar joogo wuxuu isku beddelaa hal lahaa esophageal cancer wuu isku beddelaa hal lahaa. Waxaa kale oo ka mid ah waxa la dhahayo gad gastroesophageal reflux disease la dhahaa. Waxaa dabcayo meesha caloosha iyo hunguriga ay iska galaan meesha sphincter-ka aa dabcayo marka cunadii iyo acid-ki iyo aa kusoo laabayo. Ileen acid reflux-kaas fara badan oo waxaa waaye maogtahay acid-ka waxaa la dhahaa aashitada caloosha aa hunguriga kusoo laabayso. Hunguriga markay kusoo laabato waxaa isbeddelayso salki ama unugii oo qaabka uu ahaa ileen unug walba qaab uu u samaysan yahay qaabka uu ahaa ayaa isbeddelayo. Marka markay isbeddesho waxaa waaye qofka sababtoo ah inuu ku dhaco esophageal cancer. Oh yeah. Cuntada kulul waxaa waaye dee sigaarka waayo uu sababaya. Sigaarka waxaa waaye maogtahay qac kulul aa laqday. Seeliyadii dufti oo hunguriga oo naga saameey hooya. Cunada kulul ayadana qayb ay ka tahay. qayb ay ka tahay kiimikaaliska hadda waxaa lagu daraa maogtahay risk factoriska markaan ka digi doonaa aan ku dari doonaa waxaa waaye cunnada hadda diyaarsana annaga nagu badan Soomaan oo kiimikaaliska ilaa waxaa ku jira waxyaabo preservative ah ku jira oo kiimikaaliska Soomaalidan marka hadda naturalka intay ka tageen waxay u guureen inay aadaan waxyaabaha gasacyada lagu keeno koombooyinka lagu keeno kiimikaalis oo preservative ah ku jiro kiimikaaliskaas preservativeka waxaa laga yaabaa maybe inay carcinogenic ay yihiin yah waxyaabaha kansarka sababa ay yihiin caadiyan markaan aan ka hadlaynay jirka oo dhan marka la dhahayo waa markuu faafo jirka dhan uu saameeyey laakiin xanuunkan waxaa la dhahaa wuxuu ku dhici karaa hunguriga ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa maqaarku ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa dheefshiidku ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa maskaxdu ku dhici karaa baarkii ku dhici karaa dhibaarka dheefshiidku ka mid yahay wuxuu ku dhici karaa naasaha hablaha ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa makaanka ku dhici karaa oo dumarka taraska ragga borostateka uga dhici karaa waxaa waaye lafihii ku dhici karaa dhiigu ku dhici karaa waxaa waaye wuu kala duwan yahay